barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur sida aad barnaamijka uga barateen warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heeso xiise leh ayaan idinkugu soo gudbinnaa weliba galabta heesaha aan idiin hayno waxay u badnaan doonaan kuwa fannaaniinta jeelasha dambe dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed muuse cabdi iyo jimcaale maxamed cabdi nuur muuse cabdi iyo axmed muuse cabdi cabdirasaaq muuse cabdi axmed cabdi shire iyo nafise muuse cabdi sawde cabdi waa sawde cali cabdi iyo hoode axmed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan maxamed cali cabdi shire iyo marwadiisa mumtaaz axmed oo ku aqalgalay magaalada burco gaar ahaan hoteelka mansoor waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allaha idinkala siiyo aamiin taaniyad aroos ayaa waxay naga soo gaartay dadka kale ah maxamuud ow nuur maxmed iyo cabdi ow nuur maxmed jaamac maxamed xirsi iyo cali jirde axmed faysal rayte iyo cabdicasiis nuur shiish cabdi maxamed xaaji aadan iyo cabdilaahi xasan jirde idli yuusuf cabdulaahi iyo saleebaan ibraahim xasan axmed cabdi guush dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cawil ow nuur maxamed iyo marwadiisa fardowse axmed xirsi oo ku aqalgalay deegaanka caanamadoobe ee degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa waxaa ku luuqaynaya fanaanka khaalid kaamil
Yeah.
waa tahay haddii aan heestaas intaasi kaga gudubno dhambaaladii haddii aan ku laabanno hooyo ceebo cabdulaahi xasan ayaa ugu horeysa warqadani waxaana ku xiga abubakar cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan iyo xaliimo cabdulaahi xasan faadumo cabdulaahi xasan zaynab cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan aba cabdulaahi axmed shoobey iyo jamiilo cabdulaahi axmed axmed cabdulaahi shoobey iyo hooyo faadumo maxamed maxamed xasan nuur cilmi dhammaan dadkaasi waxa ay tahay niyad dhalasho ay u dirayaan bashiir cabdulaahi cismaan iyo xabiibo cabdulaahi shoobey oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii juun ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka maalin khamiisa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfac warqad kale oo dhalasho ah waxaa diraya dadka kale ah maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur maxamed cabdinuur xasan cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur salme maxamed cabdulaahi iyo hodan cali bi kole cabdicasiis maxamuud cabaas iyo suleymaan xasan baruuke ugaas saciid bashiir iyo injineer suleymaan sheekh iyo cabdiweli faarax bare dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo dhalasho ay uga dirayaan macalim isaaq cabdinuur iyo xabiibe ibraahim axmed oo ay gabar ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey mumtaaz mumtaaz waxaanu leenahay allaha ka dhigo tii liibaanta oo dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin sida aad maqlaysaanba waa heestani ay ku luuqaynayaan fanaaniinta farxiya fiska iyo maxamed axmed qoomaal
birkiyo iga baxay wadnaha aduu kuu gaaryahe midhaha gacaltooyadii midkoygo waan ka jiro adduunyadan geediga gulaha aad igu kisado jacaylkaa gardaadiyo guriga aan huquuqa jirin samuhu gabaasiya geedkan caashaqee birkiyo iga baxay wadnaha aduu kuu gaaryahe midhaha gacaltooyadii midkoygo waan ka jiro adahayka dabarjitiyo dayaankaba kaa xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tegee gobiyo labkaygu qabo adahayka dabarjitiyo dayaankaba kaa xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tegee gobiyo labkaygu qabo jiro halkiisii idiima dugan adaan gooriyo alliin egtoy ku guulaynaya adaan goobaha dalmiishkayga meeshaw waan damasha gudubkaydaya ashaqatarayga garuu haddii lagu gaabiyo lamuutiin dadtuu gogladay magaarin halkuu labo halkiisii idiima gudan agaan gooriyo alliin egtoy ku guulaynaya agaan goobaha dalmiishkayga meeshan waan damasha gudubkaydaya adaanta dabarjitiyo gayaanka baka xusho gubkaadii saaranto gobbaad aaminay tahe gobiyo lartaygu qabo adaanta dabarjitiyo gayaanka baka xusho gubkaadii saaranto gobbaad aaminay tahe gobiyo lartaygu qabo adaanta dabarjitiyo gayaanka baka xusho gubkaadii saaranto
aanu intaasi ku dhaafna heestaasi macaanayd halka aad nagala socotaan waa voice of america washington barnaamijkuna waa hambalyada iyo heesaha waxaa haatanna noo baaqaya hooye maka axmed cilmi iyo ubadkeeda oo kale ah cabdishakuur saleebaan maxamed hoode iyo bedra hooye faadumo axmed cilmi iyo caruurteeda oo kale ah aamine cabdi oreydh iyo saleebaan iyo hooyo jawaahir axmed cilmi iyo caruurteeda maxamed cabdilaahi dirir iyo nasro nimco naasir sucaad iyo hodan waxaa kaloo dadka dhambaalkani diraya ku jira hooye zahre axmed cilmi iyo caruurteeda oo kale ah nasiim maxamuud ismaaciil iyo sacad habaryar sabaad axmed cilmi iyo ilmo maxamed axmed oo kale ah hibaaq hodan iyo mustafe farxiyo faarax iyo ilmo colaad bile oo kale ah raxmo farduus iyo yaasiin waxay qoyska waxa dhammaan asxa- dhammaan dadkaasi kor ku xusan oo isku duuban waxay hambalyo meher oo farxada ku jirto ay u dirayaan cabdikariim salaabaan maxamed iyo salma abukar cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada madaxda gobolka togdheer waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo warqadanina waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur maxamed cabdinuur xasan cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur salme maxamed cabdulaahi iyo hodan cali bikole iyo ugaas saciid bashiir injineer suleymaan sheekh dhammaan asxaabtani waxay mar kale u hambalyeynayaan macalim isaaq cabdinuur iyo xabiibe ibraahim maxamed oo ay gabdho ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey mumtaas waxaan leenahay mumtaas iyo noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatanna aanu aadno dhinacii heesaha nimcaan hilaac iyo asma laf sawtiyan ku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoon kiyankiyo kabta kula simaye
amba kucashariinkiyo waan qabay gubtayado darmadoobe madoobe inaaduba kula siman miyaan sheeka kaba duray
sawtiyan ku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoon kiyankiyo asmahay kabta kula simaye
amba kucashariinkiyo waan qabay gubtayado darmadoobe madoobe inaaduba kula simi miyaan hilac sheeka kaba duray
sudiga gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
halkacayka maangabi mana goyni wacadkii waxaa iga kabka inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
sudiga gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
halkacayka maangabi mana goyni wacadkii waxaa iga kabka inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
fadhigi gargaarkiiyo shalay garabka ka rabay kumad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaakiyo
gartahaygu muusine magarwacsaynayoho kii kala haddaan tegaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka ka rabay kumad soorin garashada wuxuu adiga kaakiyo
gartahaygu muusine magarwacsaynayoho kii kala haddaan tegaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilangaadii hore
kalkalaaladi jiray kuma kala fo'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
kalgarasho weyda go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilangaadii hore
kalkalaaladi jiray kuma kala fo'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
dhambaaladii ayaan dib ugu laabanaynaa waxaana noo baaqaya faarax farasle iyo qoyskiisa axmed farasle iyo qoyskiisa bashiir farasle fataax farasle qadar farasle iyo qoyskeeda shamse farasle iyo qoyskeeda faa'id farasle iyo qoyskeeda iyo cadar farasle iyo qoyskeeda dahaba farasle iyo qoyskeeda iyo wiilo farasle iyo qoyskeeda farxiyo farasle iyo qoyskeeda iyo aamine farasle iyo qoyskeeda dhammaan reer farasle oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdi deeq farasle iyo marwadiisa roodo duraan oo gabari ugu dhalatay magaalada caabudwaq gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey sihaam waxaan leenahay sihaam ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin gabagabadii ayaan soo gaarnay dhegeystayaal heesta aan barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha galabta aan ku soo xiri doonno waa sabab kale iyo fanaanada hibe maxamed iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste sasabiyo wax sheegiyo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegiyo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe adna sibik ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene adna sibik ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee adna sibik ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee adna sibik ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale lamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale hamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii xalay baan saqadii dhexe sarirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso xalay baan saqadii dhexe sarirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste adna way sagsaagto subaxadaan isaragniyo adna way sagsaagto subaxadaan isaragniyo saacadana ku ime ima kala sokayside adna way sagsaagto subaxadaan isaragniyo wankasexan waayo